magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ayay ilaa hadda ka socdaan dibadbaxyadii lagu diidanaa dilka wiilka madowga ah fredi grade oo ku dhintay gacanta booliiska maalintii jimcihii ayaa xeerlaaliyaha magaaladaasi waxa ay sheegtay in falka boolisku uu ahaa dil ula kaca arrintaasi oo dadkii xuquuqda mise grey u doodayay farxad gelisay haddaba sidee ayaa guud ahaan loo arkay go-aanka ka soo baxay xeerlaaliya mosbe sideese yuu ahaa xidhiidhka bulshada madow iyo booliska u dhexeeyay ee magaaladaasi maxamed cabdi sandheere ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kale wuxuu weydiiyey anwar maxamed diiriye oo ku nool magaalada uu dilku ka dhacay ee baltimore anwar waxa uu marka hore sawir sawir ka bixinayaa isla magaaladaasi baltimore
sandheero waad mahadsan tahay magaalada baltimore waxa weye magaalada ugu weyn stateka maryland waxa ay u jirtaa ilaa iyo kow iyo soddon saddex iyo soddon mayl magaalada caasimada ee washington d c kun iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo labaatankii bay ahayd markii ugu horreysay ee la degay magaaladu waxay ku fadhidaa dhul dhan siddeetan mayl oo laba jibaaran oo dhul ah iyo kow iyo toban mayl oo laba jibaaran oo biyo ah ayay ku fadhidaa dadka ku noolna waa ilaa iyo lix boqol iyo konton kun oo qof weeyaan dadka hadda ku nool waxaana u badan dadka madowga ah ee asalkoodu qaaradda afrika kasoo jeedo ee lagu keenayo adoonsiga waddanka waan gartay waa magaalo weyn sida aad iminka xustay hay-ado waxbarasho iyo waxyaabo badan bay leedahay oo dhinaca biyahana way leedahay oo dekadu way leedahay marka bal xiriirka kasoo dhexeeyey dadka madow iyo dadka caddaanka ahaa iyo dhinaca kalena dadka madow iyo xooga amniga xiriirka udhexeeya dadka madow ee halkan ku dhaqan iyo dadka caddaanka ahi kama duwanaa kan caadiga ah ee dalka maraykanka ka jira ha noqoto meelaha ay ugu badan yihiin dadka madowga ah oo inta badan ay waxoogaa awood ay isbidaan oo ay xukunka magaalooyinka iyo degmooyinka iyo dawladda hoose u badan yihiin laakiin kama duwana waxa weeye sida meel kasta oo maraykan maraykanka ah dhaqaalaha loogu kala sarreeyo oo dadka caddaankaana ay lacag badan u shaqeeyaan shaqooyin badan oo fiican u haystaan ayay qoladan madowga ee halkan ku noolla sidaas oo kale yihiin dad beerka dhulka ku haya oo waxa soo galaa ay aada u yar tahay waa magaalo ay ku badan yihiin xaafado aan la daryeelin oo dusha un laga daawado dembiyada ka dhacaana badan yihiin sida waddanka kale ee maraykanka intiisa oo kale mar walba dadka madow ma ay jecla dadka booliiska ee degmooyinka u shaqeeya waana wax la xiriira taariikh dheer oo xaggii gumaysiga iyo sidii loola dhaqamay ku salaysan marka kama duwana laakiin waxaa inta badan soo shaacbixin karaya waxaa kamid ah way ku badan yihiin halakan marka mar walba hadday ku badan yihiinna ishaynta iyaga iyo booliisku wuu badnaanayaa tusaale ahaan magaalada iyagaa ugu badan waxaa la yidhaahdaa lixdan iyo toddoba boqolkiiba baltimore waxaa degan dadka madowga ah laakiin ciidanka booliiska waxay ka yihiin shan iyo soddon boqolkiiba wax ka yar inta kale waxaa weeye dadka caddaanka bayay u badan yihiin waan gartay xeer ilaaliyaha magaalada baltimore waa gabadh iyadoo kasoo jeeda qoomiyadda madoobe maraykanka waxay laba cisho ka hor soo saartay iyadoo war-saxaafadeed qabatay in baadhis lagu sameeyey dilkii fredi grey uu ahaa mid ulakac ah dacwaddaasi waddada ay qaadan karayso lixdaa sarkaal lagu tuhmay lixdaasoo dabcan saddexna ay madow ahaayeen saddexna ay caddaan ahaayeen waddaday qaadan karayso dacwaddaasi gabadhu morsby waa ay soo baxday markii uu soo dhammaaday baaritaanku wakti badan kuba ay qaadan inay go-aankeedii dabadda lasoo istaago sababo dhowra ayaa loo aaneyn karayaa waxa weeye waxaa lagu aad aadi eedeeyey oo qolooyinkan midiyaha iyo warbaahinta ku eedeeyeen inay la degdegto qolooyinka booliiska xuquuqdooda u dooda oo ururada ahi iyaguna waxay ku eedeeyeen in ay la degdegtay weligoodna ayaan arag go-aan sidaas oo kale loo sameeyey laakiin gabadhu fursad badan ma haysan waxayan fursad badan u haysan magaaladan waa la gubay oo maalintii isniinta oo kale xaafado dhan ayaa la gubay farmashiyayaashii ha noqoto bisisadii yaryaraa oo dadka ha noqoto meelihii wax laga qaadan karay subixii marka lasoo kaco roodhiga ama caanaha laga soo gadanayay dabbaa laga wada qabay sababihii keenay waxaas inay u dhacaanna waxay ahayd ciidanka magaaladu kuwa filayn inay mawjada dadka ah ee soo baxday oo dad fiican iyo dad xunba leh ay u babacdhigaan hadday u babacdhigi lahaayeenna mushkilad ka weyn oo sanada socota ayaa imaan lahayd way ku khasbanayd marka morsby gabadha ka ah xeer ilaaliyaha guud ee magaaladani inay arrinta lasoo degdegto laakiin degdegeedii waxaa la odhan karayaa waxaa u noqday wanaag sidii fiicnayd ee ay usoo diyaarisay qodobadeeda ee ay u qodobaysay ay qodob walba meeshiisii u dhigtay lixdii qofna ay dembiyadoodii usoo sheegtay marka in magaalada nabadgelyadoodu degdeg usoo noqoto ayaa waxaa ku xirnaa in go-aankeedana ay degdeg usoo saarto laakiin waxay kalsooni badan ku qabat qabtay dadkii dambi baarayaasha ah mar la weydiiyey su-aal cajaa'ib ahayd oo la yidhi waa in aad magacowdaa dad oo boliiska iyo weydiisteen dad ka madaxa banaan xafiiskaagana waxay tiri hadal cajaa'iba bay sheegtay oo waxay tiri aniga ayaa la ii doortay marka aniga cid iga madax banaanaan kartaa ma jirto waxa ugu badan oo lagu kalsoonaanaya waa aniga waayo aniga ayaa codka dadku isiiyeen aniga ayaa lakamid marka wadada ay qaadanayso anigu sharci yaqaan ma yihi laakiin waxaynu ognahay dalkan maraykanka dacwaduhu kaba dhamaadaan xilib fududna ma qaataan hadda hawsha hore oo ay gabadhu qabatay muddo dheer bay qaadan doontaa waxay u badnaan doontaa in ay muddo isku qaban doonaan qolooyinka u doodaya dadka iyo qolooyinka u doodaya reerkii wax laga dilay iyo situgu in dacwadaba magaalada laga hado oo magaalooyin kale lagu qabto mid walbana si gaar ah loo qabto oo xaakim gaara loo sameeyo marka waxyaabaha oo dhani xilli dheer bay qaadan doonaan intay qaadan doonaan ilaahay baa garanaya laakiin ma aha wax sahal ku dhamaan doona wax walibana midabka ay maanta leeyihiin ma yeelan doonaan marka maxkamadda la tago midabo kale ayaa soo bixi doona